suuqa kalluunka xaafadda calaaley ee magaalada kismaayo ayaa waxaa inta badan ku ganacsada dad danyar ah oo noloshoodu ku tiirsan tahay ka ganacsiga kalluunka badda suuqa waxaa ka dhisan guddiyo u xilsaaran nadaafadda suuqa kuwaas oo wasaaradda kalluumaysiga ka codsaday inay ka caawiso agabka nadaafadda iyo gebyada kale oo muhiimka u ah ganacsigooda axmed cabdi oo ka mid ah ganacsatada suuqa kalluunka magaalada kismaayo ayaa ka warbixiyey sida uga shaqeeyaan nadaafadda suuqa isagoo islamar ahaantaana wasaaradda kalluumaysiga dowlad goboleedka jubbaland ka codsaday inay ku caawiso agabka kalluumaysiga annaga iyo guddigaba innagoo isku xidhan iyo shacabka ku nool suuqa oo malayleyda aad baa nadaafaddu iskaga qabannaa ha ahaato malayga hadduu imaado marka la qalo caloosha laga bixiyo madaxa laga tuuro wasaqdaa iyada ah waxay ku dhacdaa marka horay foosooyin aan u samayn kadib markaan qaadayna aad iyo aad gaargacanaa la saaraa baabuurkaa loo geeyaa golofisaa loo gashtaa dharkii loogu talagalaa loo qaataa si nadaafaddaa loo asturo annagoo ah markaas guddigii guddoomiyihii shaqaalihii suuqii oo malaaliya ay ka kooban tahay nooc walba leh aad iyo aad meeshaas gacanteenna aad u wada saarnaay waxaan u heegannahay ama aan u taagannahay inaan nadaafadda suuqa qashinkiisaa iska fogayno haddaanan iska fogaynna de cudurro xunxun baa ka qaadayna inaan iska fogaynana waajibna saaran waa inaa wasiirka iyo wasaaradda inay meeshaasi mashruucyo iyo horumarin ay noo keenaan nooc walba leh waxaan ka codsanaynaa codsigeenna tixgelin aan u siinaynaa wasiirka iyo agaasimayaasha iyo maamulka jubbaland dhammaanba waxaan ka codsanaynaa inay waxa uga qabtaan wax allaal wixii agab suuqaasi u baahan yahay baahideennana waa u sheeganaynaa aad iyo aad baan ugu baahannahay waxqabashadooda ganacsatada suuqa kalluunka kalluumaysatada iyo sidoo kale guddiga nadaafadda suuqaasi oo iskaashanaya ayaa waxa ay ka shaqaynayaan nadaafadda suuqa si uu suuqaasi u noqdo mid nadaafaddiisu ay wanaagsan tahay